الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم abaarihii baahsanaha ee ka jiray muddooyinkai ugu dambeeyey dhulka soomaalida ayaa haatan waxaad mooddahay inay soo yaraanayaan iyadoo raxmadda eebbe ay maashaysay meelo ka mida dhulka ay soomaalidu degto taasoo fudaydinaysa dhibaatooyinkii ay la kulmayeen dadka reer miyiga ah iyo sidoo kale xooluhu sidii uu sheegaya wasiirka warfaafinta dowladda deegaanka soomaalida cabdiqaadir rashiid ducaale raxmaddu maaragtay roobka meelo kala duwan ay ka da-day sida gobolka liibaan oo kale shabeelle meelo kala duwan roobkii dayrta uu ka da-ay relief badan ay u noqon doontaa xaaladii lagu jiray haddana dowladdu dadaal badan baa la sameeyey laba boqol oo milyan ayaa khasnada dowladda gurme degdeg ah lagu dhawaaqay in bulshada loogu gurmado isla markiiba waxaa la bilaabay biyodhaan oo waxa biyodhaan laga fulinaya meelaha ugu sii dardaranaya muhiimka ah iyadoo lagu xisaabtamaya resourcigeenna waxaa la bilaabay cuntadii dadka meelaha abaaruhu ay ugu sii darnayeen in la gaarsiiyo cuntooyinka dadka iyadoo gurmadkaa uu socdo alxamdulilaahi roobkan da-ayana relief badan buu u noqon doonaa abaarihii jiray inay naga jabaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo sii wado waxaa xidhiir lala sameeyey hay-ado kala duwan oo iyaguna faragelin ku samayn doono qaybtooda kaalintooda doorkooda ka ciyaari doona haddii alla idmo isla xaaladda abaaraha waxaa jiray barakacyaasha qoloji oo aad la socoteen muddooyinkii ugu dambeeyey in dowladdu ay gacanta ku haysay iyadoo resourcigeennu kooban yahay haddana dadaal badan lagu fidinayo in dadkaas noloshooda dib u habeyn lagu sameeyo dhinaca abaaraha marka si guud gurmadkii waa lagu jiraa insha allahu roobkana wax badan buu ka tari doonaa dowladuna way sii wadaysaa meelaha uusan roob ka du'in iyo meelaha uu ka da-ayba inta dibu kabasho ay dadku ka sameynayaan in loo sii gargaaro xilli roobaadka marka la gaaro biyaha roobka oo qulqulaya iyo sidoo kale togoga biyaha wada ayaa u baahan in laga faa'iidaysto si loo isticmaalo marka ay abaarta imaato iyadoo dadka soomaalida aanay arrinkaasi ku baraarugsanayn siyaad bashiir sanaysyaad hersare idaacadda star f m jigjiga